luukos cutubka saddex iyo labaatanaad
markaasaa dadkoodii oo dhagtacay oo wixii isagii horgeeyey bilatos kolkaasay bilaabeen inay ku ajtajeeyaan iyagoo leh waxaannu aragnay ninkan oo quruuntayada rogaya oo diidaya in kaysa cansuur la siiyo oo odhanaya inuu qudhisu yahay masiix oo boqor ah bilatos ayaa weyddiiyey isagoo leh ma boqorka yuhuudda baa tahay wuu u jawaabay oo ku yidhi waa tidhi dabadeed bilatos wuxuu wadaaddadii sare iyo dadkii ku yidhi anigu ninkan aad kuma aan helin laakiin way ku sii adkeeyeen iyagoo leh dadkuu kiciyaa oo dalka yuhuudiya oo dhan ayuu wax baraa dalka galili ayuu ka soo bilaabay ilaa halkan bilaatos goortuu maqlay wuxuu weyddiiyey inuu ninku reer galiili yahay goortuu ogaada inuu ka mid ahaa kuwii herodos xukumo wuxuu u diray herodos tan qudhiisu yerusalem joogay wakhtigaas herodos goortuu ciise arkay aad buu u farxay maxaa yeelay ilaa wakhti dheer ayuu doonayey inuu arko waayo wax buu ka maqlay oo wuxuu rajaynayey inuu calaamo ka arko markaasuu su'aalo badan weyddiiyey laakiin waxba uma uu jawaabin wadaaddadii sare iyo culammada ayaa istaagay oo aad iyo aad bay u ashtakeeyeen herodos ayaa fududaystay oo ku mujaajilooday isaga iyo askartiisiiba oo intuu dhar dhalaaliya u geliyey ayuu bilaatos u celiyey maalintaas ku dheeda herodos iyo bilaatos saaxiibbo bay noqdeen intii ka horraysayse cadaabo bay isu ahaayeen bilaatos ayaa isugu yeedhay wadaaddadii sare iyo taliyaashii iyo dadkii markaasuu wuxuu ku yidhi ninka waxaad iigu keenteen sidii mid dadka rogaya bal ogaada hortiinna ayaan wax ku weyddiiyey oo ninkan kuma aan helin eed ku saabsan waxaad ku ajtakaynaysaan heroodosna kuma wuu helin wuuna noo soo celiyey oo ma jiro wax dhimasho istaahilo oo uu sameeyey taas aawadeed waan idminayaa oo sii daynayaa waayo waajib bay ahayd inuu iidda mid u sii daayo iyaga markaasay wada qayliyeen iyagoo leh in xabsiga loogu riday fallaagadu magaalada ka riday iyo dilid aawadeed mar kale bilaatos ayaa iyaga la hadlay isagoo doonayay inuu ciise sii daayo laakiin way qayliyeen iyagoo leh markaasuu wuxuu kolkii saddexaad ku yidhi waayo waa maxay sharka kanu sameeyey kuma aan helin sabab lagu dilo taas aawadeed waan idminayaa oo sii daynayaa laakiin cidlan ayay ku adkayseen iyagoo weyddiisanaya in iskutallaabta lagu qodbo oo waxaa xoog batay codadkoodii iyo codadkii wadaaddada sare markaasaa bilaatos wuxuu xukumay in loo yeelo waxay weyddiisteen wuuna sii daayey kii falaagada iyo dilidda xabsiga loogu riday oo ay weyddiisteen laakiin ciise buu u dhiibay iyaga siday doonayeen kolkay wadeen waxay qabteen simoon reer kuranayo ah isagaoo beeraha ka soo socda waxayna saareen iskutallaabtii inuu ciise ka daba qaado waxaana la socda dad badan iyo dumar laabta garaacaya oo baloranaya laakiin ciise intuu u soo jeestay wuxuu ku yidhi gabdhaha yeruusaalimow ha ii ooyina laakiin u ooya qudhiinna iyo carruurtiinna waayo bal eega wakhtigu waa imanayaa goortay odhan doonaan waxaa barakaysan madhashada iyo uurarka aan weligood dhalin iyo naasaha aan weligood la nuugin markaasay bilaabi doonaan inay buuraha ku yidhaahdaan nagu soo dhaca oo ay gamburahana ku yidhaahdaan naqariya waayo hadday geedka qoyan waxaas ku sameeyaan maxaa ku dhici doona kan ingegan waxaana lala waday laba kale oo xumaanfalayaal ah in lala dilo markay yimaadeen meeshii la yidhaahdo dekada halkaasay isku tallaabo ku qodbeen isaga iyo xumaanfalayaashii mid midigta kan kalena bidixda markaasaa ciise wuxuu yidhi aabbo iyaga cabbi waayo garan maayaan waxay samaynayaan markaasay dharkiisii qaybsadeen wayna saami riteen dadkuna way taagnaayeen iyagoo daawanaya taliyayaashuna way ku qosleen iyagoo leh kuwo kale ayuu badbaadiyey kan ha isbadbaadiyo hadduu yahay masiixa ilaah kan uu doortay askartiina waa ku mujaajiloodeen oo intay u yimaadeen ayay qal siiyeen oo waxay ku yidhaahdeen haddii aad tahay boqorka yuhuudda isbadbaadi meel ka koraysay isagana waxaa ku qoraa qorniin leh kana waa boqorka yuhuudda ammaanfalayaashii deldelnaa midkood ayaa caayay isagoo leh miyaanad ahayn masiixa annaga iyo qudhaadaba badbaadi laakiin kii kale ayaa jawaabay oo canaantay isagoo leh
miyaadan xataa ilaah ka baqin waayo isku xukun baa tihiin waayo annaga waa inoo xaq maxaa yeelay waxaynu helnay abaalkii wixaynu falnay ninkanuse waxaan jidahayn ma uu falin markaasuu ku yidhi
ciisow i xusuuso goortaad boqortooyadaada ku timaaddo
wuxuu ku yidhi
runtii waxaan kugu leeyahay maanta firdowska ayaad igula jiri doontaa haddaba waxay ahayd abaaraha saacaddii lixaad dhulka oo dhummana godcur buu noqday ilaa saacaddii sagaalaad qoraxdu way madoobaatay daahii macbudkana dhexda ayuu ka kala dilaacay markaasaa ciise cod weyn ku dhawaaqay oo yidhi aabbo gacmahaaga ayaan ruuxayga u dhiibayaa goorta waxaas yidhi ayuu ruuxii bixiyey boqol u taliyihii goortuu arkay wixii dhacay ayuu ilaah ammaanay oo yidhi hubaal ninkaanu xaq buu ahaa dadkii oo dhan oo daawasho isugu yimid goortay arkeen wixii dhacay ayay noqdeen iyagoo laabta garaacaya waxaa meel fogna ka taagnaayeen hubi ciise yaqiin oo dhan iyo dumarkii galiili ka soo raacay iyagoo waxaas dayaya oo bal eeg waxaa jiray nin yuusuf la odhan jiray oo taliyo ahaa wuxuuna ahaa nin wanaagsan oo xaq ah isaguna raallinka ma ahayn waanidoodii iyo falliinkoodii wuxuuna ahaa reer arimataya oo ahayd magaalo yuhuudda kan boqortooyada ilaahay sugayey kana wuxuu u tegey beraktos oo ka baryay ciise maydkiisii markaasuu soo dejiyey oo kafan ku duuduubay oo wuxuu geliyey xabaal dhagax ka qodlay meel aan weligeed ninna la dhigin waxayna ahayd maalintii diyaargarayska sabtidiina waa soo dhowaanaysay dumarkii kala yimid galili ayaa daba socday oo arkay xabaashiiyo sida maydkiisii loo dhigay markaasay noqdeen oo dhir udgoon iyo cadar soo diyaargareeyeen sabtidiina way nasteen sida qaynuunku ahaa